faysal dhaaf xuseen reediyo cadaado magaalada baydhabo
cabduqaadir cumar nadaara warbaahinta cadaado beledweyne
maxamed aa cabdi maxamed raadiyo cadaado dhuusmareeb
xasan cabdiraxmaan aadan xasan fantasig redio cadaado gaalkacyo maryan mire axmed radio cadaada magaalada dhuusamareeb ee xarunta gobolka galgaduud
cabduqaadir cumar ibraahim warbaahinta cadaado beledweyne
cabdifataax cali cumar tawakal redio cadaado shabeellada hoose
maxamed cumar yuusuf maxamed bolton redio cadaado magaalada gaalkacyo
cabduqaadir maxamed nuur cabduqaadir jakarta redio cadaado magaalada muqdisho
amaalqaajo redio cadaado garowe
bashiir cabdilla cusmaan raadiyo cadaado beledweynaha
yaxya cabdirasaaq soofe redio cadaado magaalada baardheere ee gobolka gado
yuusuf abubakar maamid raadiyo cadaado jawaar
asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu subax wanaagsan cid wanaagsan kusoo dhawaada warka subax qodobada saa kaa dhagaysan doontaan waxaa gudooroon degmooyin ka tirsan deegaanada galmudug maanta looga dabaaldegayo maalinka koowaad ee ciidulfitirka madaxweynaha jubbaland oo sheegay in musharixiinta qaar iyo dowlada federaalka soomaaliya in ay dhibaato ka wadaan magaalada kismaayo ee gobolka jubbada hoose midooda yurub waxyeelaada ka qaaday maamulka koonfur galbeed ee soomaaliya dowlada kenya oo wadankeeda ka mamnuucday mas-uuliyiin ka tirsan labada gol ee dowlada federaalk soomaaliya maamulka galmudug garabka dhuusamareeb oo shir ka dhana dowlada federaalk soomaaliya isugu yeertay xubnaha federaalk qaybta ka ah ee dowlad goboleedyada maamulka somalilan oo cunqubatan culus kusoo rogay deegaanada ay kasoo jiideen saraakiisha dhowaan ku biirtay maamulka puntland maamulka puntland oo bilaabay dhismaha laamiga isku xira boosaaso iyo garowe intaasaad maqasheen waxaahayn qodobada ugu door karoon warkaa subaxee reediyo cadaado gorow diyagarooba warkaas waantaas ka faahfaahsan
cadaada midiya network kala soco warar iyo barnaamijyo tayaysan adiguna dhegaysow niyadaada ku sawiro iyaga oo muuqaal ah
mar kale subax wanaagsan saaxiibyaal waa subax arbaxa taariikhdan ay ku astaysan tahay lixda bisha lixaad ee juun sanadka labada kun iyo sagaaliyo tobanka intaasoo aad maqasheen waxay ahaayeen qodobada ugu door korona warka subax ee saakay warka subax waxaa soo saaray halkaana ka tabi doona anigo xasana imakii haatan kusoo dhawaada warkii oo dhan degmooyin ka tirsan deegaanada galmudug ayaa maanta waxaa looga dabaaldegayaa maalinkooda ciidulfitriga iyadoona maalinka shil ahayd ay caalamka islaamka ay u dabaaldegeen maalinkooda ciidulfitriga waxaa maanta oo arbacaha maalintii koowaad laga ciidayaa deegaano ka tirsan maamulka galmudug iyadoo shalay ay u ahayd maalin ay soomanaayeen bisha rabadaan degmooyinkaas ayaa waxaa ka mid a degmooyinka dhuusamareeb gurceel cabudwaaq iyo qaybo ka mid magaalada cadaado iyo degmooyin kale ka tirsan gobolkani galgaduud balse ay gacanta ku hayaan maamulka galmudug garabka dhuusamareeb iyo ilsunada ku biirtay maamulka galmudug madaxa xukuumadda maamulka galmudug sheekh maxamed shaakar cali xasan ayaa hamliyo ku aadan ciidulfitirka u diray shacabka soomaaliyeed gaar ahaan shacabka reer galmudug sidoo kale waxuu shacabka reer galmudug u rajeeyey inay ku cidaan nabad iyo farxad ciidan ciideed kalena alla ku gaarsiiyo nabadgelyo iyo barwaaqo inta badan deegaanada ay gacanta ku hayaan maamulka gobolada dhexe ee hilsunal jimiica oo ku biiray maamulka galmudug ayaa hal maalin ka dambeeya dunida kale ee caalamka islaamka waxaana bisha soon ay bilaabeen talada halka dunida kale ee soomaaliya qeyb ka jirtana ay la soomay maalinka isniinta ahayd madaxweynaha jubbaland axmed maxamed islaam axmudobe ayaa sheegay in musharixiinta qaar iyo dowlada federaalk soomaaliya ay dhibaato ay ka wadaan magaalada kismaayo ee gobolka jubbada hoose madaxweynaha jubbaland axmed maxamed islaam axmudoobe ayaa ka jawaabay ciidamo maamulkiisa dhowaanahan uga imaanaya qaar ka mida musharixiinta u taagan xilka madaxtinimada maamulka jubbaland ciidamahaas oo axmudoobe uu tilmaamay waxba kaba jiraan waxa uuna sheegay in guddiga doorashada uu isaga u xaqlinayaan inuu afduubayo nidaamka soo xulista xildhibaanada golaha baarlamaanka maamulka jubbaland waa uu sheegay musharixiinta lagu yaqiinay in dhalilaan maamulka laakiin hadda ayagu ay dhibaato ka abuurayaan laamaha ammaankan ay ka cararayaan madaxtooyada soomaaliya ayuu ku iideeyey inay maalgelinaysa oo la daaqada laga saarayo axmudoobe xilli wasaaradda arrimaha gudaha federaalka dowlada federaalka soomaaliya dhowaan ay soo saartay habraaca loo marayo doorashooyinka xubnaha federaalka qaybta ka ah ee dowlad goboleedyada hogaamiyaha maamulka kismaayo ee xafiiska joogay tan iyo sanadkii labada kun iyo saddex iyo tobankii ayaa si adag uga ficiyay gacmo gacmaynta xukuumadda federaalka soomaaliya iyo bayaanka wasaaradda waxuuna si weyn ugu digay inay ka dhalato gacanka hadal habraaca wasaaradda arrimaha gudaha dowladda federaalka soomaaliya ayuu ku tilmaamay in loo baahno in la sameeyo koor asaaskii maamul goboleedyada shanta ee wakhtigan xaadirka ah ee waddanka jira
waa shacab weli aan bisaylkaa gaadhin waxaana inoogu wacan nolosheenni dhinaca kale way ka fiican tahay inaan reebaadiye ahno maanta inta dibadda inaga kharibi doonto mooye reeraha biil baa loo soo diraa ayey abti seedi sodog walaal qaraabo iyo silaa la isku xidhiidhiyaa wuu yar yahay qallama adduunka inaad ka hesho waxaynu isku xidhiidhinayn oo reebaadiyenimadeenna iyo dhaqankaas qabiiligii wuxuu badbaadiyey nolol dad in raximka noocaa lagu xidhiidhiyo laakiin inta kaleo dhan waa ziro aan isku dayna marka inaan haysanno waxa aan maanta haysanno fursaddu maalin walba ma imanayso berri way ka bedelaanaysaa waxaan rabnaa inaan gaadhno meesha aan doonayno waxaa laga hadlayaa hadda doorashooyin inay doorasha dhacdo bilo badaan ka horba waxaa laga hadlaya waxaa la lahaa doorasha ma ay rabto inuu dhaco extension buu rabaa iyo inuu muddo ku darsado waxaan sheegnay warwandhay xataa ma rabno inaan ku darno halla mara dariiqeeda doorasha ha dhacdo guddi baa la sameeyey dastuur baan leenahay isagaan marayna qofkii raba kii musharaxa kii kursiga raba ha la yimaado dariiqaa ha maro kaasuu wax ku helaya haddii extensionkii meesha ka baxay maxaa yahay guddidaa kana kan sidan ha la yeelo masaalixda siyaasigu waa macno kale wey maanta anigii iyagu guddida waanu sibannahay waxaan rabnaa doorasho xalaala oo sharciga aan leenahay ku dhacda oo aan cidi faragelin ku samaynin oo feera inay dhacdo qof walbana uu waxaysto sidaa uu ku qaado waxaa kaloo qariiba sharax baa tae waa timid waxaa la arki jiray dowladdaa tahdiid wadda iyadaa dhibaato wadda iyadaa kan samaynaysa bal hadda qof le musharax baana hadduu dhibaato isagu wada ka warrama oo suldadii iyo maamulkii midnowna gacanta ku hayn oo heelihii amnigu ay ka cararayaan isaga waa in dariiqa uu leeyahay qofka uu maro la ilaaliyo nabadgelyada waxa lagu dhaqi iyo waxa lagu xukumayo waa sharciga waa dastuurka ay leedahay jubbaland faragelin baan cidi ku samayn karayn warqadda maalin dhoweyd uu qorayay wasiirka arrimaha guduhu waxay ahayd raadkii looga baahnaa broseskii markii isteydyada la dhisayay waan u sheegay wasiirkale wasiiro waxaan ku yidhi iska daa waxaa ficnaan lahayd dhaqanka inaad iska daysaan waa wax dhisan dastuur federaalay leeyihin xaq buu siinayaa kii dowlad goboleedkaa jiro xaqiisa iskale isagaa la raacayaa cidla koontaroosha iyo cidla maamulaysa iyo cidlu kulama jirto jubbaland doorashadeedu jubbaland bay u taallaa iyagaana qabsanaya say shalay usoo qabsadeen been u qabsanaya midooda yurub ayaa xayraadii dhaqaalaha ka qaaday maamulka koonfur galbeed ee soomaaliya taasoo lagu soo rogay markii rabshadaha ay ka dhaceen magaalada baydhabo ee caasimada kumeel gaarka ee maamulka koonfur galbeed midooda yurub ayaa xayraadii ka qaaday taageerada uu sii jiray maamulka koonfur galbeed ee soomaaliya islamarkaasna ogolaaday in dib lagu bilaabo kaalmadiisii maamulka koonfur galbeed ee soomaaliya ayaa tagera laga joojiyey bishii diseembar ee sanadkii tegay kadib rabshado ka dhacay magaalada baydhabo ee caasimada kumeelgaarka ee maamulka koonfur galbeed inta lagu guda jiray doorashada maamulkaasi taasoo ka dambeysay kadib markii mukhtaar rabi cali oo mansuur oo ka mid ahaa musharaxiinta maamulkaasi oo ciidamo etoobiyana oo taabacsanaa dowlada federaalka soomaaliya kasoo xireen magaalada baydhabo ee caasimada kumeelgaarka ee maamulka koonfur galbeed ciidanka booliiska ee maamulka koonfur galbeed ee soomaaliya ayaa waxaa lagu eedeeyey in wakhtigaasi ay ka qayb galeen rabshadaha ay dad badan ay ku dhinteen oo ka dhacay magaalada baydhabo ee caasimada kumeelgaarka maamulka koonfur galbeed kuwaas oo taageersanaa mukhtaar rabi cali oo mansuur oo dowlada federaalk soomaaliya hadda u xiran warqada kasoo baxda midooda yurub oo ku taariqaysneen soddon iyo kowda bishii lasoo dhaafay ayaa lagu sheegay in go-aanka xayraada looga qaaday koonfur galbeed soomaaliya ay ka dambeysay ballanqaadyo ay sameeyeen maamulka iyo dowlada federaalka soomaaliya oo midooda yurub warqad u qortay bishii februari lamana sheegin waxa ay yihiin ballanqadyadaasi warqadda ka soo baxda midowga yurub islamarkaasna xayiraada looga qaaday maamulka koonfur galbeed ee soomaaliya ayaa waxaa ku siixinaa wakiilka midowga yurub ee soomaaliya iyo safiirada dalalka jarmalka u k ee soomaaliya dowladda kenya ayaa wadankeeda ka mamnuucday mas-uuliyiin ka tirsan labada gole ee dowladda federaalk ee soomaaliya wararka ka imaanaya magaalada nairobi ee dalka kenya ayaa sheegaya in dowladda kenya ee dalkaas ay ka mamnuucday soomaali badan oo siyaasiyiin ay ku jiraan liis lehle oo shaaciyaan warbaahinta dalka kenya ayaa waxaa ku jira mas-uuliyiin ka tirsan dowladda federaalka soomaaliya kuwaasoo la sheegay in laga mamnuucay inay tagaan gudaha dalka kenya caasimadiisa nairobi warkan soo baxaya ayaa sheegaya in siyaasiyiintaasi ay garyaan ku dhowaad lixdan iyo lix xubnood waxaana la sheegay in dhammaantood laga mamnuucay inay gudaha u galaan magaalada nairobi ee wadanka kenya arrintan ayaa qeybka cadaadiska dowladda federaalka soomaaliya kala kulmayso dowladda kenya kaas oo xoogeystay maalmihii ugu dambeeyey siyaasiyiintan iyo sida liiska ku xusan waxaa ku jira ra-isul wasaare wasiiro ka tirsan xukuumadda federaalka soomaaliya milkiilayaal isgaarsiin iyo xubno kale laakiin wargeysyada dalka kenya ma aysan shaacin magacyada iyo goorta la mamnuucaya siyaasiyiintani walow ay soo bandhigeen inay gaariyaan ku dhowaad lixdan iyo lix xubnood oo siyaasiyiin ka tirsan soomaaliya dowladda kenya ayaa doonaysaa in dowladda federaalka soomaaliya ay ka laabato liiska dacwadda dhanka badda eh oo dhammaadka sanadkaana la filayo in maxkamadda sgin ay go-aan ay ka soo gaari doonto maamulka galmudug garab ku dhuso mareeb ayaa shir ka dhanaa dowladda federaalka soomaaliya isku yeeray xubnaha federaalka qaybta ka ah ee dowlad goboleedyada madaxweynaha galmudug axmed ducaale geelle xeef ayaa kulan degdega isku yeeray madaxda xubnaha federaalka qaybta ka ah ee dowlad goboleedyada kadib qoraal ka soo baxay xafiiska madaxweynaha galmudug axmed ducaale geelle xeef wararka alhilaya ayaa sheegaya in madaxweyne xaaf uu doonayo inuu isugu yeero dhammaan madaxda dowlad goboleedyada si ay kaga wada hadlaan xaaladda dalka sida qoraalkaasi lagu sheegay qoraalka ka soo baxay xafiiska axmed ducaale geelle xaaf ayaa lagu sheegay in dowladda federaalka soomaaliya ay ku fashilantay dhammaan waxyaabaha loo egmadee sida lagu sheegay qoraalka ka soo baxay xafiiska madaxweyne axmed ducaale geelle xaaf sidoo kale qoraalkaas ayaa lagu sheegay in dowladda federaalka soomaaliya ka gaabisay dagaalka dhanka dagaalamayaasha al-shabaab taasi badelkeedana ay ku marquushay duminta xubnaha federaalka qaybta ka ah ee dowlad goboleedyada kulankan ayaa ka dhici doona magaalada dhuusamareeb ee caasimada galmudug waxaana sidoo kale beesha caalamka ay ku baaqday in il gaar ah ay ku hayso xaaladda soomaaliya maamulka galmudug garabka dhuusamareeb ayaa eedeyn kulul u jeeshay dowladda dhexe ee federaalka soomaaliya waxayna sheegeen inay dulaan kusoo qaadeen maamulka galmudug ayna ka jarteen dhaqaalihii lagu talagalay maamulka maamulka galmudug iyo dowladda federaalka soomaaliya ayaa waxaa ka dhexeeya khilaaf xoogan oo sabay inay xirir u jiraan dowladda federaalka soomaaliya maamulka somalilan ayaa cunuqbateen culus kusoo rogay deegaanada ay kasoo jeedaan saraakiisha dhowaan isku dhiibtay maamulka puntland kadib markii qaar ka mid a taliyayaasha ciidanka somalilan ee gobolka silaang iyo ciidamo ay hogaaminayeen oo ka tirsanaa maamulkaasi ay dhowaan ay ku biireen dhanka maamulka puntland ayaa sidaa la sheegay xukuumadda muuse bixi cabdi warbixin qaldan ka gudbisay gobolka sanaag madaxtooyada somalilan ayaa qoraal u dirtay hay-adaha samafalka ah iyo kuwa horumarinta caalamiga ah waxa ayna uga digtay inay ka howlgalaan deegaano ka tirsan gobolka sanaag oo ay ka soo jeedaan ciidamada ku biiray maamulka puntland somalilan waxay hay-adaha u sheegtay in amniga degmada badhan iyo deegaano kale oo ka tirsan bariga iyo koonfurta gobolka sanaag ay gacanta ka baxay kadib markii maleeshiya beeleedyo hubaysan ay la wareegeen waxayna ku wargelisay in aan laga howlgeli karin sidoo kale somalilan ayaa hay-adaha kala duwanay caalamiga ah warbixin ku siisay in degmooyin ay ka jiraan xingolool iyo dhabar ay xarumo qarsoodi ah ay ku leeyihiin ururka al-shabaab oo sidaa ay ku sheegtay ka howlgala deegaanadaasi sargaal ku sugan magaalada nairobi ee dalka kenya kana tirsan hay-adaha caalamiga ah kana soo jeeda gobolka sanaag ayaa sheegay in saraakiisha sare haydiisii ay wax ka weydiiyeen saxaanshaha warbixinta somalilan warbixinta uu helinayo sawir muujinaya maleeshiya hubaysan oo baabuur saaran ayaa loo diray hay-adaha iyadoo sawirka hoostiisa lagu qoray badhan sidoo ku tilmaamay sargaalkaasi waxa uu sheegay in qoraal jawaab ah ay ka celi doonaan warbixinta somalilan la wadaagtay hay-adaha uu ku tilmaamay mid lagula dagaalamaya nabadii horumarka gobolka sanaag gaar ahaana lagu colaadinayo isar iyo dad walaalaha halkaasi wadadega balse sargaalkan ayaa diiday inuu warbaahintu la wadaago warqadda somalilan ay u dirtay hay-adaha caalamiga ah isagona sida uu sheegay ilaalinaya xogta gaarka ah ee u dhexeeya hay-diisa iyo cidda ay bahwadaagta yihiin maamulka puntland ayaa bilaabay dhismaha laamiga dheer ee isku xira magaalada boosaaso iyo garowe maamulka puntland ayaa nawaaxiga tuulada sanojiif ee gobolka nugaal ka bilowday dadaal dib loogu furayo isu socodka gaadiidka magaalooyinka garowe iyo boosaaso oo hakad ku jiray tan iyo markii ay goday wadadaasi howlaha dib loogu furaya wadada ayaa xalay ka bilowday dooxada muddo gaar ee deegaanka sanjiif halkaas oo ka go-day laamiga kadib daad xoogan oo ay ku fataheen roob mihigaan ah oo gobolkaasi ka da-ay maalmihii lasoo dhaafay qorshahana sida la sheegay waxaa lagu doonayaa in lagu furo isku socodka gaadiidka laamiga dheer ee magaalooyinka garowe iyo boosaaso oo muddo xildhibaan ka hor la bilaabeen dib hagaajinta iyo dhismaha wadada halbowluhu ah isku xirka deegaanada maamulka puntland iyo guud ahaan dalka soomaaliya guud ahaan waxaa intaas ku dhan warka subax uu soo saaray ilaa socodsi anigoo xasana saaxiibkii cumar axmed ibraahim saxeefo uu farsameynaya tan intaan warkan warka xiga dib u kulmi doono ciid wanaagsan saaxiib yaal